inaa lilahi weyna ileyhi raajicuun allah u naxariisto waxaa maanta magaalada muqdisho uu xaajigeeda cabdiraxmaan ku dilay wasiir cali xaaj shirwac oo ahayd yaraankii gabdhaheenna ree cali xaaj shirwac waxaan ka hadlayaa bahda weyn ree cali xaaj laba baha ahayn dabcan laakiin bahdayna weyneeda yaraan gabdhaha u ahayd allah u naxariisto cabdiraxmaanna waxay u dhashay shan caruur ah muddona way isqabeen caruurna way ka sakiireen muddo intee leegisi qabeen abaayo iyo wiilka qabay sideed sana ka badan toban sana ku dhawaad way isqabeen
dhowr caruurana way isu dhaleen
caruura isku dhaleen iyo mid ka sakiirtay meeqaa hadda u joogta caruura hadda shana u joogto
oo kan ugu weyn mise jir uu yahay kan ugu yarna imisu jiraa kan ugu yar markii markii uu dilaya dhabteeba ku haysay wanaasay muujinaysay waa sanad iyo wax yar wuu jiray
ha marka marka marka goormay dhacdadu dhacday
aroortii hore saakay ay dhacday oo maaragtay markii qura waxaa dabcan way quraacdeen caruurtii asigana quraacay siisay allah unaxariiso marxuumadda ciyaalkii iskuolka geysay waxay rabtay sida naloo sheegay inay indha gudusato qolkay ku noqotay yiristan ay wadatay asigana dabcan waxaa naloo sheegay inuu qol gooni seexan jiray
oo waxaa dhacday khilaafa khilaafa hore usii jiray miyaa isfahmwaa baa jiray
muddo saddex toddobaad ka hore isku dhaceen galaaf yar soo kala dhex galay marka familkiiyaa imaaday waan xalinay oo waxaan dhahnay gabar waxa fiican inay reerkeeda dhaqato dhaqo khilaafkaas marka saasaan ku xalinay kii hore oo adinkaa gurigii ku celiyay
annagaa guriga ku celinay laakiin hadda wax kale oo khilaaf kale oo aan ogeyn ma jirto laakiin markii hore guriga way kasoo carartay miya way
markii hore jirdil jirdil uu u geystay markii hore saddex toddobaad ka hor wixii familkiiyaa dhex galay adeerayaal iyo annaga dhanaa waxaan go-aansanay in maaragtay la xaliyo oo lagu celiyo arrintaas kiiskana meeshaas lagu dhameeyo khilaafkaas waa dhammaaday asigana xaalmarin uu bixiyey wuu soo hoyday dabcan waalidkiisa la socday xitaa aabihiisaa nin muxtarim ah oo aada u wanaagsan markasoo alxamdulilah qadarta ilaah ee dhacday maanta fusini halkaas ku dhimatay ay ku nafbaxdaa qorneed waa gartay marka maxaa hadda lagu sheegay dilkan uu abaayo xaajigeedii u geystay wallaahi dabcan ma naqaano waxaan ka warsugi doonaa laamaha amniga kama hordhici doono laakiin intaan ognahay saakay aroortii hore markii caruurta iskuolka ay u dirsatay qolka uu soo galay dabcan wejiga waxaa uga yaalay saameyn badan oo dhagax waxaan naloo sheegay in dhagax uu ku dhuftay marka hore wax buluketi wejiga kaga dhuftay markay meel beeshay dabcan midida uu ku bilaabay laga soo bilaabo maaragtay qaybta horaadada ka hoose ilaa maaragtay xudunta ka hoose waxaa ku dhacday ilaa dhowr iyo saddex iyo toban midiyay ku dhacday sida ay dadkii isbitaalka tageen iyo hay-adaha laamaha ammaanka noo sheegeen iyo ehelkii oo maanta isbitaalka la joogay dabcan maadaama ani london aan deganahay saddex iyo toban mid intaasay ku dhacday wejigeedana meel laga fiiriyay ma laha waxaa ugu sii xanuun badnayd oo na taabatay annaga midida wejiga uga dhuftay marxuumadda allah unaxariistay fawziya walaashay midi ku dhufasho keli ma ahayne waxaan ku qiyaasi karnaa in maaragtay lagu sii garaacay oo dhinaca kale uga baxday daanka waxay gashay maxaa la yidhaha midigtay kaga jirtay dhinaca kale uga baxday marka midi sidaas darteed waxaan u malaynaynaa in mididaas wax lagu garaacay xitaa markii dambeeto isbitaalkii way soo saari waayeen maydkii midida waxaa looga soo saaray qaliinay gashay qaliinaa maydkia qaliin lagu sameeyey marka si midida looga soo saaro si midida looga soo saaro
yaa sheegay in isaga uu dilay
isagii akirtay waxuu la hadlay islaan eedadiisa wacay wuxuu dhahay gabadhii fawziye waan dilay kaalay meydkeeda qaata gabadhii eedadii waxay wacday aabihiis aabihiisa wacday aabihii marka waa isna boliisu hay-ada boliisu wacday boliiskii uu lasoo hadlay isaga aabihii iyo boliiska isla socdaa guriga soo wada galay sidiiyaa marka asoo qolkii ku jiraa lagu qabtay xarunta dambibaaristaa la geeyey hay-adaha dambibaaristan waa la xiriiray way ii xaqiijiyeen inay gacanta ku hayaan marka maba cararinba oo meydkii uu dul dul joogasaaba qirsanay inuu dilay
ma la weydiiyey ilaa iyo hadda wax wara ma ka haysaan sababta ku kaliftay in dhacdadan xanuunka badan le aad ka sheekeynayso in walaashaa fawsiyo uu ninkeedii u geystay
dabcan asiga waa qof maxbuusa maanta kulleyba hay-adahan baaritaan ayay wadaan ayaana ka warsugi doonaa laakiin wax qarsoon ma ahayn waxay tahay dhacdo cad asigaa afkiisa ku qirtay guriga labadoodaa joogay gabadhii yareedu maaragtay oo caawinaysay ma loogu yeero dadka jaariyadda kale wuxuu u diray wuxuu yidhahda wax iisoo qabo banaanka markii loo tagaayeyne dadkii ugu horreeyay ay tageenne waxay u tageen yariiskii gabadh yareyd oo xabiibo oo sanad iyo dhowr bilood jirto oo ag fadhiso hooyadii markaasna naas ay nuujinayso oo dhibka dhinac u geysanaya marka eedaysanaha
marka bartii uu ku dilay ayaa loogu yimid oo lagu qabtay
bartii isla gurigaa loogu yimid laakiin waxaa xanuun oo saameyn nagu sii yeeshay waxay ahayd gabadha yar oo sanadka iyo wax jirto xitaa waxaa aada u qurux badnaan lahayd maadaama dhibkii horteeda uu ku dilay hooyadeed allah u naxariistay fosiyo inuu qaato maadaama asiga u dhal inuu ka wado laakiin gabadhii oo dhinac sariirta ka fadhiso dhiiggii iyo wixii gaareen aa loogu tagay meesha
marka isagii waa la qabtay oo laamihii amnigaa qabtay sidaad sheegaysid asiga laamihii amnigaa qabtay c i d daana gacanta ku haysaa dadan
marka waxuun ma la weydiiyey ile nin dembi galay oo dembi noocaasa galay oo weliba si naxariis daraa dembiga u geystay xaaskiisii dilay caruurtiisii hooyadood oo ay ku jirto mid yaroo weli naaskii nuugaysa hooyadeed nuugaysa ma la weydiiyey su-aalo kooban ma la weydiiyey waxa ku kalifay laamaha annaga waxay nagu ahayd dhacdo argagaxla oo shoog leh dabcan waad qiyaasi kartaa maaragtay qof ehelkaada midi intaas leeg lagula dhacay dhowr iyo toban ilaa taqriiban labaatan iyo dhowr ku dhowaad midi lagu dhuftay laga soo bilaabo qaybtan horaadada ilaa maaragtay xudunteeda dhowr iyo toban saddex iyo toban lagu dhuftay cunaha la jaray wejigeeda dhib badan loo geeyey wejigeeda xitaa hilbo uu ka maqan yahay dhegta ay go-an tahay dabcan kuma aan mashquulin annaga waxaan ku mashquulina oo keliya inaan maaragtay meydkaas ogaano xaaladda uu ku sugan yahay meel aan geysano xilkii qaar kamid ah oo beledweyne ka imaanayna aan sugno oo maaragtay diyaarad soo raacay noo imaadeen beri markaan duugano insha allahu tacaala beri aan arki doonaa
waxaad ii sheegtay cabdifataax in adiga aada joogto london dilka iyo dhacdadan ay ka dhacday xamar oo foosiye lagu qabay tusaalooyinkan aada bixinayso iyo qaabkan aad u sawirayso sida dhaawacu usoo gaaray abaayo sidee ku ogaatay ma sawir baa laguu soo diray ma video baa laguu saaray yaa ku yaa sidan kuugu sharaxay mar haddaad adigu london joogto dhacdadan ee xamar ka dhacday
dabcan anigu waxaan ahay weriye weriyena waa asigaaba dambi baare ah oo waxaan ka mid ahay weriyaasha reer london sawirana waa lai soo diray oo dhaawacii iyo dhibka gaaray muujinayo ehelkiina way la hadleen oo walaalihii waxaa joogo dad iga waaweynaa joogo wiilal iyo gabdha iga waaweynaa joogo iyo dad iga yaryar iyagaa kuu sharaxay ehelkii oo dhanna way joogaan adduunkan aanu joognana wuxuu noqdo technolojiyo oo sawiraa lagu soo diraa dhaawacyada iyo wixii dhacay muujinayo marka uma baahnid waxaan aaminsanahay in sharaxaad badan aa ogaatid wixii dhacay itus oo taabsiyay noqdeen qarniga aanu joogno waxaad ka warantaa markii saddex toddobaad ka hor markay foosiye ka soo carootay ee ninkii qabay ee hadda sidaad sheegaysana isaga uu yahay ninka dilay ee weliba qirtay dhibaatada ka dhexaysay ee inkastoo ay qoys isqaba yihiin oo wax waliba aan laga hadli karin haddana ma muuqatay nin dhacdadan oo kale geysan kara oo waxaana ay ka suuro galayaan ma u ekaa marka aada gabadhii caricelineyseen oo gurigii intay kasoo carartay horena aada u sheegteen inuu jirdil u geystay aada gurigii ugu celiseen haddana ay tani ka dhalatay cabsi tan oo kala cabsi tan oo kalea ma idinku jirtay
dabcan soomaalidu ayadoo ehel la wada yahay ayaa haddana marxuumka maaragtay eedeysanaha gabadha dilay cabdiraxmaan waxaan ahayn qaraabo dhow mardhabo mes niyadeena iyo maaragtay waxba nooma aysan sawiraynin in tanoo kale ay dhacayso oo maanan isdhehaynin maaragtay dhib intaan la eg ayaa dhacayo waayo qofka bini aadamku nooluhu waa qaldami karaa magafo waa ilaahay hal midi hadduu ku dhufto xitaa kadib waxay ahayd inuu qoomameeyo laakiin dhowr iyo labaatan midi inuu ku dhufto oo heerkaas la gaaro dabcan ma garan karno wax maaragtay cuqdad meeshaas ama maaragtay wax heerkaas gaarsiin karo ruux bini aadan ah ilaa caafimaad ha siiyo waxaad sheegtay cabdifataax in aada qaraabo dhowna aad tihiin haddana uu ahaa nin seediga oo walaasha kaa yar uu qabay marka haddaad haddaad xogtiisa inaba aada wax ka og tahay ama aada si dhow ula socotay ama aad taqaanid mar haddii dad xidida oo haddana ehela aada ahaydeen
si fiican
ma lagu Eh, sheegay waa ma maxsan qabay ma qabay ma qabay een, ama ma looga shakiyey in uu ahaa nin een, xagga maskaxda aan dhammaystirnayn oo dhimirka een, uu wax ka qabay dabcan m- koleyba anaga hadda intaan ognahay wax xanuuno kuma ogin Een, wax u qarsooma u gooni oo soomaalida intooda badan xanuunada dhimirka waxay u yaqaanaan cuduri ayay u yaqaanaan waa ay qarsadaan laakiin wax aan ku ogeyn cabdiraxmaan timacade ma jiraan wuxuu ahay nin eh, wanaagsan wuxuu ahay dhal- qof dhalinyaro ah muxtarim ah ixtiraam badan shaqaysto Een, allah u naxariistay fawziyo markii ay isguursadeen jaamacad ayuu kasoo saaray Een, waxay geysay jaamacaday geysay oo maaragtay heerka koowaad jaamacaduu soo dhameeyey heerka labaad jaamacaduu dhameeyey intaas ayadaa garab taagan garab iyo gaashaana u ahayd fawziyo allah u naxariisto si uu maaragtay mustaqbalkiisa u tooso markii ay mirihiisa intifaacsan lahaydne uu shaqo dowladeed dhowr sano ka hor helayn laba sano ka hor helayna shaqo dowladeed waxbarashadii wuu dhameeyey shaqo dowladeeduu helay maantana miraheeda saanay noqotay dabcan aragtideyda gaaban muu malaynayo inay xanuuno dhimirka jiraan maxaa yeelay waa wuxuu ahaa shaqsi wanaagsan marka alla hadasha ku ixtiraamayo ku qadarinayo fawziyo la jeclaan dhihi jirnay waxay noo ahayd udub dhaqaad waa ubax ilaahay noo soo diray ahayd laakiin maanta ilaah ma jeclaan
Mm, allah u naxariisto allah u naxariisto lal waa kuu tacsiyeynayaa intaasaan ku koobaynaa waaban dheeraynaba marka qalbiga allah kuu qaboojiyo samri iimaanan kuu rajeynaya adiga iyo adiga iyo qoyskoo dhan